cabdisalaan guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in etoobiya wixii ay ka rabtay soomaaliya ay si dhib yar kaga heshay wuxuu tilmaamay in heshiiskii ay hore ugula galeen maamulka somalilan aanun wax badan uga fadhinin etoobiya ujeedaduna ay tahay inay bad hesho maantana taas ayay heshay etoobiya baddan somalilan heshiiska ay la gashay wax weynu ma ahane soomaaliya way ruxaysaa ujeedo kale ka leedahay ujeedada kaleedan waxaa waaye markay kugu qabsato oy ku ruxdo oy ku wareeriso ood jahawareerto ood exhaust noqoto in wax aad waxay rabto kaasoo dhacaan kaasoo daataan marka yani etoobiya soomaaliya way ruxday way ruxday way ruxday meeshay rabto ha u isticmaasho aakhirkiina waxaysan mar kale sida kale ku hesheenay ay ka heshabaan isleey wuxuu tilmaamay inay jiraan qodobo muhiim ah oo shirkii ankara loogu saxiixay etoobiya balse warbaahinta aanan laga sheegin taas oo ay ka mid tahay in heshiiskii muuse bixi aan lasoo hadal qaadin bad halkay doonta ha laga siiyo ciidamada dalka soomaaliya joogana aanan laga saari karin duulaanka shisheeye ee soomaaliya etoobiya inay la timid inaan ciidamada a u ama osom ee soomaaliya jooga laga saari karin lana aqbalo soomaaliya ogolaato ka mahad celiso waxay soomaaliya kasoo qabatay inay dalbatay in la siiyo bad iyadu xor u tahay meeshay rabta ha uga taalla soomaaliya laakiin in bad hesho in ay hesho in maaragtay inaan laga hadlin emoyedi lasoo hadal qaadinba intabana waa waa laga ogolaada